alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsali llahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul lahu tabaaraka wtacala waqalat lyahuudu cusayrin bnu llah waqalat ilnasaara almasiixu bnu llah dalika qawluhm biafwaahihim yudahiuuna qawla aladina kafaruu min qabl qaatlhm llah ana yufakuun waxaan kusoo dhex jirnay suuratu tawba aayadda soddonaad ayuu darsigan ka bilaabanayaa waxaa inoo dambeeyey aayaddii ilaahi subxaana watacaala uu nagu amreeyey in lala dagaalamo ahlul kitaabka ilaa ay iyagoo dullaysan ay jiizyada gacanta ka dhiibaan aayadda markaa ama aayadaha soo socda waxaa lagu tilmaamayaa sababta loola dagaalamayo khaladaadkay galeen ba waaweyn waa nooc boorin ah waxaa yani la dagaalama laydiin leeyahay nimanku khaladaada waaweyn bay galeen maxay yihiin khaladaadkay galeen waa ka wa qaalat waxay tidhi alyahuudu yahuud waxay tidhi cusayrun cusayr ibn llahi waa wiilka ilahay wadha wa qaalat nasaara nasaarana waxay tidhi almasiixu masiix ibnu llahi wiilka ilahay wadha dalika kaasi qowluhum odhahdoodii weeye biafwaahihim afafyaalkooda ay ku yidhaahdeen qowluhum waa ereygoodii iyo odhahdoodii biafwaahihim afafyaalkooda ay ku dheheen yudaahiuuna waxay shabahaan qowla aladiina kuwii hadalkoodii bay shabahaan kafaruu gaaloobay min qablu horaan iyagoo hortood kuwii gaaloobay bay u hadal eg yihiin qaatalahum ullahu allaha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeye annaa sideebaa yu'fakuuna loo leexinaya oo xaqa looga iilaya khaladaadka waaweyn ee gale waxaa ka mida ilaahay subxaana wa tacaala oy meel kaga dhaceen aflagaado iyo waxaan ilaahay ku habbooneen ay u tiiriyeen yahuudina waxay yidhahdeen cusayr waa wiil ilaahay oo ilaahay baa dhalay nasaarana waxay yidhahdeen ciisa wiil ilaahay oo alluu dhalay alla dhalay waa hadal afka ay ka dheheen dalika qowluhum biafwaahihim waa hadal uun afka ay ka yidhaahdeenoo wax xujaa iyo daliil aan cuskanay waxay u egyihiin qolyo iyaga gaalnimada uga horreeyey iyay u hadal egyihiin oo gaalo iyaga ka horreeya waxaa jirtay qabtay inuu ilaahay subxaana wa tacaala caruur leeyay kuwii bay u egyihiin macna kuwa iyaga ka horreeyay qaar waxay leeyihin waa gaalada qabtay inay malaa'igtu gabdho ilaahay yihiin ama kuwa ka horreeyey waa awowiyadood oy fikradan ka dhexleen kuwa iyaga ka horreeyay u hadal egyihin barbar subxana wa tacaala lacnada ilaahay ku dhacdee xaggee loo leexinay inaga marka waxaa layla leeyahay wax aad leedihiin waxaa ugu qiimo badan allaha idin abuurtay subxana wa tacala allihii idin abuurtay ee khaaliqiina ahaayeen caabudayseen nimanka uu ka baxsan la'yahay aflagaadaynaya ee caayaya wax ka sheegaya soo inaad la dagaaladaan maa adiga lafahaaga iyo reerkaaga iyo xoolahaagiiyo haddii loo soo dhaco lagu dabamaro waa dagaalami kulli waxaa kaaga qaalisan rabbigaa subxana wa tacala nimankan ilaahay meel kaga dhaceene la dagaalamaa la leeyahy oo sababta aad ula dagaalamayso alla subxaana wa tacala bimacnaa wax weeyaan waxyaaba aan laaiqeen habooneyn bay u tiiriyen wey mana wa qaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi cusayrun cusayr ibnullahi wiilka ilahi wa qaalat nasaara nasaarana waxay tidhi almasiixu masiix ibnullahi waa wiilka ilahi masiixu waa magacyada nebi ciise mid ka mid o dalika kaasina qowluhum ee oraahoodii wey biafwaahihim afafyaalkooda ay ku yidhaahdeen waa uun olaah iyo eray uun afka ay ka dheheen oo ma hadalan afka laga dhihin baa jira hadalama afka laga yidhaahdayo waxaa laga wadaa shay xujo cuskan maaha waad iska tirin sooma afkaad ka tir saasoo kale lamidka macna biafwaahihim afafyaalkooday ka yidhaahdeen yudaahi'uuna waxay shabahaan oo yu egyihiin qowla aladiina kuwii hadalkooda kafaruu kufriyey min qablu hortood horaan kuwii gaaloobay bay u hadal egyihiin qaatalahum allahu allah lacnado annaa sideebaa yu'fakuuna loo iilayaa oo xaqa iyo sawaabka iyo toosnaanta looga leexinaya xumaantoodii baa la sii wadaa ku muteen in lala dagaalamo wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala ittakhaduu waxay samaysteen axbaarahum culimmadoodii wa ruhbaanahum iyo cubaadoodii kuwooda cibaadaysan jir ayaa waxay ka dhigteen arbaaban rabbiyaal bay ka dhigteen min duuni illahi alla ka soko waalmasiixa masiixna rabbi bay ka dhigteen masiixi ibna maryama maryam wiilkeeda ah wattakhaduu lmasiixa bna maryama rabbaw masiixii ina maryam ahaana isagana rabbi bay ka dhigteen walxaal bay sidaa yeeleen umimaa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye ilaahan macbuud waaxidan oo mid ah hal ilaah inay caabudaan mooye wax kale iyagoon la amrin bay saa yeeleen laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye subxaanahu nasahnaantiisa hufnaantiisa uu ka hufan yahay camaa shay yushrikuuna ay la wadaajinayaan macnaheedu waxa weeye khaladaadkay galeen waxa weeye aflagaadada ilaahay iyo meelkaga dhacay ku sameeyeen waxaa kolay ku darsadeen culimmadoodii iyo kuwoodii cibaadaysan jiray bay rabbiyaal ka dhigteen xaqii ilaahay lahaa bay culimmadoodii siiyeen axbaarta waxaa la yidhahdaa waa culamaa lyahuud waa jamcu xibr yani xabri wey culimada yahuudda axbaarta la yidhahda ruhbaantana waxaa la yidhaahdaa waa kuwa cibaadaysta ee nasaarada ah ee duurgalka suufiyadooda ayaa la ruhbaanta la yidhahda culimada nasaaradana waxaa loo yaqaanaa qisiisiin baa la yidhahda qisiisiin waan taan soo marnay suurat lmaa-ida qisiisiin waa culimada nasaarada ruhbaantana waa suufiyadooda duurka gale iska cibaadaysta marka axbaartuna waa culimada yahuudda yahuudda culimadeedii iyo kuwii cibaadaysan jireen nasaarada ah bay rabbiyaal ka dhigteen alle ka sokow xaqii ilahay lahabay siiyeen waxaa kaloo ka dhigteen masiixii ina maryam ahaabay isagana rabbi ka dhigteen sidaa markay yeelayaan ilaahay ma uusan amrin inay keli hal ilaah caabudaan mooy wax kale lama amrin rabbiyadan faraha badan wax ay tawreed ama injiil ka heleen ma ah tii ilaahay ku soo dejiyey waxay ahayd uun hal ilaah caabuda mid xaq lagu caabudo oon isaga ahayn ma jire keligii caabuda diinta loo soo dejiya tawreedna ku taalla injiilna ku taalla taasi ah tii intay ka tillaabsadeen baa waxay gashadeen inay culimmadoodii caabudaan suufiyadoodii caabudaan masiix bnu maryam caabudaan ilaahya farbadan inay samaystaan allah subxaana wa tacala waxyaabaha la wadaajinaya dhan waa ka nasahan yahay xadiid alimaamu tirmidi iyo keyrkiiba ay soo saareen min xadiidi cadiy bni xaatim cadiy bni xaatim wuxuu ahaa niman reer bayi la odhan jiray buu ka dhashay aabihiina waa ninkii deeqsinimada caanka ku ahayo masalka tusaalaha loogu soo qaato macnaha xaatim tai yaa dhalay marka wuxuu ahaa jaahiliyadii islaamka ka hor carabtii nasaarowday buu ka mid wuu caray marka markii macnaa waxa weye wuu fakaday oo shaam buu caray gabadhay walaala yihiin iyo kooxay qalaabo yihiin baa lasoo qabtay gabadhay walaalahaayeen buu nabigu iska sii daayay salawatu rabbi wasalam aleh xibana lagama qaadan bilaash baa lagu sii daayay gabadhii baa tagtay shaam bay ugu tagtay way keentay waxay tiri war habarkaada kaale nabiga u tago islaam say usoo wadayba nabiga u keentay sal alay slam nabiga markuu u imaanayo saliib buu qabaa saliib macatab buu qabaa markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay wasalam yacni cadiyow miyay ku dhibaysaa inaad hal ilaah rumayso ood caabuddo miyaa ku dhibaysa dhow su-aalood markuu nabigu weydiiyey sal alay wasalam ayaa nabigu wuxuu ku akriyey aayaddan ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi nabigu akriyayuu usoo galay markaasuu yii nabi allahu maanaan caabudin rabbiya maanaan ka samaysanin markaasaa nabigu wuxu yuri sal lay wasalam waxay idin xalaaleeyaan soomaydaan ku raaci jir waxay idinka xaaraameeyaanna soomaydaan ku raaci jir haabuy hade cibaada waa un taasuu nabigu sal lay slam cibaadadaad caabudda mataa haddaad ruuxan wuxuu xalaaleeyaba ku dabagasho ama sheekhnimo ha sheegto ama madaxnimo ha sheegto ama magacuu dooni ha xambaarsanaada macno weyn ma lehe haddaabad xalaalaynta ku daba joogto ilah baa ka dhigtay rabbi baad ka dhigtay xaaraamaynta wuxuu xaaraameeyaba haddaad ku raacdo rabbi baad ka dhigatay rabbi dhigashada ay ka samaysteen taa weeyaan bu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu caleyh markaasaa nabigu sal lay wasalam iyo tawxiidka u qabtay oo sidaasuu ku islaamay cadiy bni xaatim radi allahu canhu ittakhaduu way samaysteen rabbu rabbilahi subxana wa tacala axbaarahum culimadoodii yahuudda wa ruhbaanahum iyo kuwii cibaadaysan jiray ee nasaarada ayaa waxay ka samaysteen arbaaban rabbiyaal min duuni illahi alla ka soko kuwa ay caabudaan oo waxay u dejiyaanba ku raacaan oo sharcigay u keenaanba ay qaataan kii ilaahayna kooda ay ka doortaan ay iyaga caabudaan bay ka samaysteen xaqa ilaahay baa lahaa xaq ilaahay leeyahay haddaad cid kala siiso taa macnaheedu waxa weya rabbi baad ka dhigatay xaqa xalaalaynta iyo xaaraamaynta iyo jidaynta ilaahay baa goolila haddaad rumayso inuu baarlamaan wax jidayn karo ama wax xalaalayn karo ama wax xaraamayn karo ama madaxweyne iyo dowlad ay wax xalaalayn karaan oo wax xaraamayn karaan ama sheekh iyo imaam madhab leh uu xalaalaynta iyo xaaraamaynta leeyahay faqad ittakhadta min duuni illahi rabbaa rabbi alla ka sokeeyaad samaysatay binafsi xadiidi rasuli lah sal lay slam meel fog baa ka raadin saas wey macana arbaaba rabbiyaal bay samaysteen min duuni illahi alla ka soko walmasiixa masiixi ibna maryama maryam wiilkeeda ahaana isagana rabbi bay ka samaysteen marka wamaa umiruu wamaa umiruu iyagoon la amrin bay saasay yeeleen wamaa umiruu iyagoon la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye wax kale iyagoon la amrin ilaahan ilaah inay caabudaan mooye waaxidan oo mid ah taa ayagoon la amray oo amarkii ilaah iyo sharcigii loo soo dejiyey uu kaa ahaa ayay haddana rabbiyaashaa samaysteen soo kaafya kala dheeri maaha kii ilaahay kuu soo dejiyey waa kan hal rabbi buu sheegaya hal ilaah adiguna boqol ilah baad jeebabka ku wanta laa ilaaha mid xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isaga mooye subxaanahu inta kaleba cibaadada la caabudayo rabbinimada laga dhiganayo waa iska magac waxa yani waxa weeye ma macnaa male subxaanahu nasahnaantiisa alla waa nasahan yahay camaa shay buu ka nasahan yahay yushrikuuna ay la wadaajinayaan alla waa ka nasahay waxbana lama wadaago alla subxana watacala waxaan waxba ka jirin yuriiduuna an yudfi'uu nuur allahi biafwaahihim waxaa kaloo kula dagaalamaysaan yahuudiya nasaaradu yuriiduuna waxay doonayaan an yudfi'uu inay demiyaan nuur allahi ilahay iftiinkiisa inay demiyaan biafwaahihim afafyaalkooda inay ku demiyaan waya'ba allahu allana wuu diidayaa ilaa an yutima inuu dhammaystiro mooye nuurahu iftiinkiisa inuu dhammaystiro mooye wax kale waa diidaya walow kariha haba kahadeen alkaafiruuna gaaladu haba kahadeen huwa alle alladii midka way arsala diray rasuulahu rasuulkiisa diray bilhudaa hanuun la diray wa diinilxaqi iyo xaqa diintiisa diinta xaqa ah liyudhira si uu u sarraysiiyo yani si uu u saramariyo rasuulku sal lay wasalam hu diinkaas cala diini diimaha kale inuu ka saramariyo daraaddeed kullihi dhammaantii diimaha kale oo dhan inuu ka sarraysiiyo ka muujiyo walow kaliya haba kahaysteen haba kahdeenoo ha necmaysteen almushrikuuna gaaladu haba necmaadeen waxay doonayaan inay ilaahay iftiinkiisa ay demiyaan afafyaalkoodana ku demiyaan saasay doonayaan allana waa diiday oo wuu diiday inuu iftiinkiisa dhammaystira mooye wax kale waa diiday iftiinkan ay deminayaan waa tawxiidka risaaladii nebi maxamed la yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taa weeye iftiinka qorax adduunka usoo baxday oo iftiimisay oo khaladkii iyo saxdii iyo qallooc iyo qumanaantii dadka u kala iftiimisay ba taasay marka la dagaalamayaan afkooday doonayaan iftiinkaa inay ku damiyaan afkooday ku damiyaan maxay yacni dacaayadooda iyo waxsheegooda iyo hadalkooda yay doonayaan inay kaga hortagaan oy ku damiyaan alla se waa diidaya subxana wa tacaala inuu iftiinkiisa dhammaystiro mooyaane hadduu allana doonayo inuu iftiinka dhammaystiro ayaguna ay doonayaan inay demiyaan ka ilahay baa socday tabadu meel gaari mayso way isugu goynayaan macna sidii bayna noqotayo xataa haba karaahaysteen baa laleehay xataa iyagoo dhibsanay oon jeclayn ta ilaahay baa mari sidii bay noqotay ilahay subxana wa tacala iftiinkiisa waa dhammaystiray ilaa mashaariqu lardi wa maqaaribiha tawxiidku uu gaadhay oo kelimada tawxiidka iyo calankiisu ay ilaa china ilaa faransa meel walba ay gaadhay ilahi subxana watacala iftiinkiisa waa dhamaystir gaaladii oo necmaysanayay oo dhibsanayay nin kasta oo la dagaalamayayna meeshiisii buu ku baktay saas mana doontii baa ka tagtay way ka dhaqaaqday adigu qorax soo baxday haddaad tidhahdo sacabkaan ku qarinaya ama yani intaad meeshan istaagta aad afuufto fuf aad ku tidhahdo inaad damiso aad ku dayo ma dayax dayaxaas adduunka iftiiminaya soo baxay haddaad tidhaahdo yani waxa weyaan neeftaydaan ku baktiinahaya oon iftiin kaga tafsinaya waadun isgu goy waxaadan keri karaya isdhigin tan ilahay baa watay subxana wa tacala saas allah wata wehel uma baahno rabbi subxaana wa tacaala tii uu ku talagalay unbay noqon rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala rasuulkiisa isagaa soo dirsaday hanuun buu la soo diray ibnu katiir wuxuu leeya hanuunkaasi waxa weeye waa akhbaarta wararka runta ah iyo masaa-isha iimaaniyaadka iyo cilmiga wixii ku saabsan baa laga wadaa hanuunka diinta xaqa ana waa lala soo diro diinta xaqa waxaa laga wadaa acmaasha saxda ah yani waxa weeyaan waa war akhbaarta qur-aanka iyo xadiiska iimaaniyaadka iyo caqaa'ida cilmiga saxiixa waxaa dheer oo diinul xaqi soo gelaya marka acmaasha dhaqangelintii diinta taas waxay noqonaysaa diin alxaq labadaasuu loo soo diray maxaa looga soo diray inuu diimaha kale ka saramariyo ilan diin waxaa la yidhahdaa wax kasta oo dhaqana xeer xeerarka kale bini aadamku rumaysan yahay inuu diintan ilaahay ka saramariyo ayaa loo soo dhiibay walow mushrikiintu haba dhibsadeen haba kala haysteen ma aha in ay wada noolaadaan oo la yidhahdo ha wada jireen tanna way talin tanna way talin ha la wada joogo maxaa yeele baatil iyo xaq baatil iyo xaq ha wada joogeenoo ha wada taliya la dhihi maayo ujeedada iyo halafku waa inuu noqdo ta ilaahay inay saramarto ta gaaladuna inay hoos marto saas laakiin diimaha ha la mideeye iyo yani waxa wey yani ha laisku soo dhaweeye iyo diimaha ha la walaaleeye iyo ha la mataaleeye iyo wararkaasi waxa wey waa ninaan diin wadan warkiisa nin baatil wata oo wuxuu rabana ka tanaasuli kara wuxuu maalintuu doonana isku adkayn kara asagu u taliya ninkaasaa waxa wey diimaha ha la mataaneeyo iyo ha laisku soo dhaweeye iyo kiristaanka iyo yahuud iyo muslimiintu waa walaala iyo warkaas ninaan diin lahayn baa ku akriya yaa akriyadiisaba laakiin nin diin le oo diin uusan ka tanaasuli karin walow taaka uusan ka tanaasuli karin samada ka soo degtay ama saa u qabso ama ka tag diin saa odhanaysa ninka wataaye ha la mataaneeyo ha laisku wadwalama odhanay liyudhirahu cala diini kullihi inta tabarteeda waa inay samaysa wey diimaha kalena waa inay soo hoosgalaan oo iyada saydaradeeda iyo awoodeeda iyo dawladeeda iyo xooggeeda waa inay ku hoos noolanaan warkaa waraan ma socday saas weyaan yuriiduuna waxay doonayaan an yudfi'uu inay damiyaan nuur allahi ilahay iftiinkiisa inay damiyaan bay doonayaan biafwaahihim afafyaalkooda inay ku damiyaan waya'ma allahu allana waa diidayaan ilaa an yutima inuu dhammaystiro mooyaane nuurahu iftiinkiisa inuu dhammaystiro mooya wax kale waa diidaya walow kariha haba ka hadeene alkaafiruuna gaalada haba ka hadeen huwa alle alladii midka wey arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuunka la diray wa diini lxaqi iyo xaqa diintiisa diinta xaqa anaka la diray maxaa loola diray liyudhirahu maaha iska cibaadayso iska wareegaysa maaha miskiinnimo ku noolo maaha liyudhirahu inuu sara mariyo daraaddeed baa lagu dhiibi liyudhirahu nebigu inuu sara mariyo sal alay wasalam hu diinkii cala diini diinka inuu ka sara mariyo kulligii dhammaantii diimaha kaloo dhan inuu ka sarraysiyo oo iyada ku fasnoolada yahuudiyadu hadday jirayso ayaga oo dullaysan wahum saakiruuna waa inay ku hoos nooladaan kristiyaanka iyo nasaaradu hadday jirayso waa diin baatilehe waa inay iyadoo dullaysan kaniisadahooda ku hoos noolaadaan laakiin waxa wey halla garab sales garab socdo war jirama liyudhirahu cala diini kullihi walow kariha haba karahaysan almushrikuuna gaaladu yani mushrikiinta ilahay wax la wadaajiyey yani guushaas iyo idhaarka iyo muujintaasi haba karahaysteene laakiin saasuu ilahay nabigiisa ugu soo dhiibay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saa hadday tahayna dadkii nebiga dhaxalkiisii haya oo arrintii la wareegay baa xilkii haddana saaray litakuna kalimatullahi iyo lcula waa inay sara marto iyadu saas wey macana ilaah heerkaa laga gaadhayana waa in dadaalkeeda la wado yaa ayuha aladiina aamanuu ina katiira min alaxbaari walruhbaani la yaakuluuna amwaala annaasi bilbatil halkan waxaa laga gudagelaya arrin dhinacna eedaynka ah dhinacna baraarujinka ah mid weeyaan horta waxaa la eedaynayaa bulshadii yahuudi iyo nasaarada culimadoodii midda labaadna inagay inoo tahay digniin iyo baraarujin iska jira saas man yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo ina kaiiran in badan oo min alaxbaari culimada yahuudeed ah waruhbaani iyo kuwa cibaadaystee nasaarada ka midi la ya'kuluuna waxay cunayaan amwaala annaasi dadka xoolahooda ayay bilbaatili xaqdarro ku cunaan wayasuduuna way jeediyaan dadka iyaga raacsan bay can sabiili illahi jidka ilahay ka jeediyaan wladiina kuwa yaknizuuna kaydinaya adahaba dahabka kuwa kaydiya wlfidata iyo fidada oo walaa yunfiquunaha aan bixinaynin fii sabiili lahi jidka ilahi aan ku bixinaynin fabashirhum kuwa ugu bishaaree bicadaabin cadaab ugu bishaaree cadaabkaasoo aliimin waxanuujiya culimadoodii iyo kuwoodii cibaadaysan jiray iyo kuwoodii dhaqaalaha lahaa sadexaas la isku taray waxaa la yidhahdaa bulshada sideedaba saddex qolaha hogaamisa waa madaxda dadka cilmiga iyo aqoonta leh iyo dadka dhaqaalaha leh waxay ku afrayaan qolada cubaada ah oo bulshooyinka qaarkood hogaamiya zuhada intoodii baa meesha lagu sheegay saddex qolo ayaa meesha lagu sheegay waxaa la yidhi nimankii culimadii yahuudeed iyo nasaaro suufiyadoodii dadka xoolahooday xaqdarro ku cunaan xaqdarro say ugu cunaan laaluush bay ku qaataan magacan iyo magaca culiminimada bay intay nadaam u dejisteen bay dadka xoolahoodii saa ku qaateen waa lagu laalushaa hadiyooyin baa loogu keenaa intaa keliya maahee dadka xoolahoodii markay xaqdarro ku qaateen yay haddana xaqii ka ka jeediyeen oo ka leexiyeen soo laba jariba maa adduunyadoodiina way cuneen aakharadoodiina waa u qoonsadeen dadweyne waa masaakiin muta dadka jamaahiirta dadweynaha sidoodaba iyo mujtamacu waa iska masaakiin midkaa hortaagan unbaa kolba rankuu doono isteerinka ugu qabta isaga unbaa duursada hadduu hagaagsan yahana hagaajiya laakiin jamaahiirta intooda badan caqli ay ku fikiraan iyo tala ayaga kasoo fushay oo isku maamulaan maba jirtaba wadaadadii baa ka xumaaday cubaadii baa ka xumaaday niman danaystayaal oo shaqaysto calooshooda u shaqaystay noqdeen dadka aakharadoodiina waa u qoonsadeenaya xaqii inay raacaan leanna haddii xaqa la raaco ayagaa madaxnimada waayay waxoogaagan xoolaha adag waayaya adduunkoodiina waa u qoonsadeenoo xoolahoodiibay xaqdarro ku qaadanaya taa waxaa laga wadaa haddaad tihiin muslimiintiiyo taasoo kuwaasoo kale ha noqonina waana sheegay nabigu sal lay slam waxay yahuudi noqotay iyo nasaara waxay noqotay oo dhan bulshada qayb ka mida muslimka ah inay noqon doonaan latattabicunna sanana man kana qablakum xadwa lqudati bilquda bu sal l yani tilaabo tilaabaad u raaci doontaan xataa haddii ay galaan mansalwalay godkeeda waad ka dabagelaysaan bu nabi sal sl qaar raaca laydinka waayi maayo xataa haddii qaar ka midoo hooyadood hooyadii jidka kale barkiisa ku fuula haddii laga helo idinkana qaar ku dayda laydinka waayi maayo saas nabi sal lay sl marka haddii culimadii yahuud iyo nasaaro laga helay sidaa ay sameeyeen culimada muslimiintana qaar culamaa usuu la yidhaahdo oo iyaguna shaqadaa ka shaqeeya waa la heli allan xadiiska rasuulka inoo sheegay salawatu rabbi wasalam caleyh ma aha war aan anigu leehay waa war nabi maxamed ka sugan salawatu rabbi wasalam caleyh waa la heli culimo noocaasoo shaqadii culimada yahuud iyo nasaarada qabta oo culima usuu la yidhahdo culimada xisaabkaada la yidhahdo macana saas shaqadooda marka waxa weeye inay dadka xoolahoodana urursadaan intaasoo magacna ay u sameeyaan xaqiina ay dadka ka hor istaagaan oo kitaabki ilaahay iyo diintii dadka ka hor istaagaan oo ay boqol magac u bixiyaan xaqa raacitaankiisa maxaa yeele haddii diinta la raaco waxoogaa yidhi waayaya saas man waa siyaara lagu leey siyaar xagga kadib adinku siyaara meelay sal ku leedahay bilahi caleykum rug karta wadaadow siyaar xagga ku taalla saka garan leh oo sadaqo garan leh laakiin siyaaro meel ay diin kaga soo aroortay carwakaasi soo hela xataa kutubta fiqiga xawaashidooda hawaamishta xataa kutubta fiqiga xataa ay kitaab oo siyaaro laga helay ma jiro siyaaro wadaad baa samaysa wadaadada shiicaduna waxay samaysteen wax la yidhahdo khumus oy ganacsatadii rag dhaqaalaha iska qaadaan sekada booskeeda bay geliyeen wadaadadooduna waxay samaysteen wax la yidhahdo siyaaro oy booskii sekada geliyeen maxaa loo dagaalamaya marka diinta inay dadku qaataan oo qur-aanka maqlaan oo axaadiista nabiga maqlaan oo maxaa loola dagaalamaya manhajkii salafka la dhagaysto maxaa loola dagaalamaya waxaa loola dagaalamayaa taasaa guri hadday dadku xagga taamaan wadaadoo siyaara ma jirto haddii lagu dhaho soo wadaadkii wuxuu ka gumaaya taasuu ka dagaalamaya kuwa laga hadlaya laleeyahay hayeelida sidii yahuud iyo nasaara culimadoodu ay sameeyeen waa kuwan nabiguna loo sheegay salawatu rabbi wasalam caleyh inay jidkoodiio kale la mari doono macna saas weya qoladaa markii laga hadlay baa waxaa layidhi waa cudur mushkila dhibkeedan hadday culimada bulshadu inxiraafto oo hunguri iyo kursi iyo dhaqaale wax noocaasoo kale ay u xishaan diintiina ka run sheegi waayaan shaki male bulshadaas inay xiraafayso jidka inay ka baxayso khaldamayso shaki male saas maana qol waa qolada qolada labaad waxa wey qoladii dhaqaalaha lahay rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi dadka dahabka iyo fidada kaydinaya waxaa loo badan yahay oo culimada salafku ay u badanyay ridwaan ullahi calayhi kanziga in laga wado xoolaha mar haddaan zakada laga bixinin bay kanzi noqonaya oo laisku cadaabay laakiin xoolaha inta zakada laga bixinayo kanzi maaha dahab ha noqdeen fidba ha noqdeen xoolo kale ha noqdeen kanzi ma noqdeen macna xadiidka abi hurayra jira imaam muslim uu soo saaray nabigu wuxu uri sal alay wasalam nin ma jiro aan zakada xoolihiisa gudanaynin ilaa hadduu jiro ruuxa noocaasi kale maalinta qiyaamada baa waxaa la yeelayaa xoolihiisa waxaa laga dhigaya dhagaxyaan balballaadan oo naar ah markaasaa lagu kaaweeraynaya sida ayadda soo saato waa lagu dhagaxyaantaa balballaadan ee naarta ah baa lagu kaaweerayn doonaa macna sida ayadda una sheegto yani waxa weeyaan wejiga iyo dhinaca iyo dhabarka maalin qadarkiisa iyo qiyaastiisu ay tahay konton kun oo beri konton kun oo sano ayaa sidaa la yeelay kadibna addoommada markii la kala xukumo ama naar baa loo kacay lama jaro marka xoolaha sekada aan laga bixin midbaa kanzi ah xoolaha haddii sekada laga bixiyo kanzinimadii waa ka baxaya xuquuqda lagu leeyay mar haddaad gudato hama badnaadin macna yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ina katiiran in badan oo min min alaxbaari culimada yahuudeed ah waruhbaani iyo culimada iyo iyo suufiyada nasaarada waruhbaani iyo kuwa cibaadaysteen nasaara ah la ya'kuluuna wax- waxay cunaan amwaal annaasi dadka xoolahooday bilbaatil xaq darra ku cunaan magacyay samaynayaan dadweynihiina saasay xoola kaga qaadayaan wayasuduuna way jeedinayaan dadka ayaga raacsan bay jeedinayaan ama dadkao dhan ba can sabiilillahi jidka ilahi bay ka jeedinayaan tan dambana aakharadoodii wey taa horena adduunyadeedii wey labadiiba way qaateen waladiina kuwa yaknizuuna kaydinaya adahaba dahabka iyo walfidata fidada kaydinaya oo aan ka bixinaynin zakada waa lacagihii waagaa la isticmaali jiray wey walaa yunfiquunaha aan bixinaynin fii sabiilillahi jidka ilahi aan ku bixinaynin fabashirhum kuwa ugu bishaareed bicadaabin cadaab ugu bishaareey aliimin oo waxanuujiya yowma maalin cadaabka ugu bishaareed maalinkaasoo yuxmaa la kululay calayha amwaasha dusheeda calayhaa xoolaha dushoodaa la kululaynaya fii naari jahannama naarta jahannama dhexdeeda xaal ay yihiin ayagoo naarta jahannama dhexdooda ku jira dusha laga kululaynaya fatuqwa markaasaa la feeray bihaa amwaashii jibaahum wejiyaalkooda lagu feeranaya lagu gubayaa wa junuubuhum iyo dhinacyadood wa duhuuruhum iyo dhabaryaalkooda markaasaa waxaa lagu odhanaya haadaa kani maa kanastum waa kii aad kaydsateen lianfusikum nafyaalkiina waa kii aad u kaydiseen ee faduuquu dhadhamiya maa kuntum waxaad ahaydeen taknizuuna kuwa kaydiya kaydkii aad dhigi jirteen dhadhamiya le xoolaha haddaan zakada laga bixinin hadday lacagaha yihiin dahabka iyo fidada iyo lacagaha kale la isticmaalaba haddaan sekada laga gudin maalinta qiyaamada inta dhagaxyaan balballaadan laga dhigo ayaa naarta jahanamo la dhex gelinaya markaasaa dusha si fiican looga kululeynaya markii la kululeeyo ayagoo si fiican u karkaraya oo casaaday inta lasoo qaadaa ruuxii sekada bixin waayey ayaa dhabarka iyo wejiyada iyo dhinacyada laga kaawidaynaya sidii mara la kaawidayn marada soo korba dhinac lagama kaawiday oo lama feereeyo sidaasoo kale loogu feeran doona kii geela lahaa ama adhiga lahaa ama lo-da lahaa hadduu sekada ka gudan waayo maalinta qiyaamada isagana bannaan inta la seexiyo unbaa geelii iyo xoolihii unbaa kol intay ku durduriyaan oy geeska geliyaan oo tii qaniini karta qaniinto baa marna saa loogu sii dareerin marna lagu soo celin saas man leanna waxa qaacidadaa waxay tahay man axaba shay-an waqadamahu calaa taacati illahi cidiba bihi ninkii shay jeclaada oo shaygaa ilaahay daacadiisa ka hormariyo ka jeclaadahay isaga laftiisii baa lagu cadaabi geelaagiiyo xoolahaagii baa lagugu cadaabi lacagtaadii baa lagugu cadaabi kaydkaad dhigtay baa lagugu cadaabi isaga laftiisii baa lagu cadaabi meel fog meel kaleba wax lagaaga raadin maayo macna sidaasaa qaacidada marka sidaasaa loo cadaabi doonaa rabbi ilahi subxana wa tacaala kuwa kaydinaya oo xoolihii aan gudanayno zakada aan ka beenayn macna yowma maalin ayaa macnaha waxa weye yowma maalin ugu bishaare cadaabka isagaa yowma maalin ugu bishaare maalinkaasoo yuxmaa la kululaynaya calayhaa xoolaha dushood amwaashin fii naari jahannama naarta jahanama dhexdeeda xaal ay yihiin xoolahaasi ayaa dushooda la kululaynaya fatuqwa markaasaa la feeraynaya la kaawiyaday waa la gumwey macna bihaa amwaashaasi jibaahan wejiyaalkooda ay eel kuufayo maba jirtaba wejigaa lagaa gubi oo dhinacyadaa lagaa gubi oo dhabarkaa lagaa gubi baladu dhanka u baxsa markaasaa waxaa laleeyahay weliba waa lagu jeesjeesaya intaasi markii jidhkiisa la gubo ayaa qalbigana laga gubaya nafta laga nasiyada laga dilay saas moraalka laga dilay waxa laleeyahay haadaa kani maa kii weye kanastum aad kaydiseen lianfusikum nafyaalkiina aad u kaydiseen tani waa taad kaydsateen ee fadiiquu dhadhamiya maa kuntum waxaad ahaydeen taknizuuna kuwa kaydi bal kaydkiina dhadhamiya laleeyahay war meesha dhadhama ma taale waa meel lagu bao lagu hoobe laakiin hadalku waa jeesjees saasa laleeyahay dhadhami duq inaka anta alcasiizu lkariim oo kale wey nin fiican baa tahay dhadhawga laleeyahay dhadhamada inta badan wixii naceen baa loo isticmaala laakiin markii lagu jeesjeesayo wax ma wixii khadhaadhaba wax macaan lagaaga dhig sidii oo kaleeto wey macana saas weya ninkii marka waxoogaa yaroo aan badnaynba ninkii ku bakaylayo hadaadaa garanaya marka meesha geli waxaan badnayn ba waxoogaa yar bilahi caleyk boqolkii kun boqolkii kun baa laba kun iyo shan boqol halkii milyan labaatan iyo shan kun wax badan ba soo wax yar ma intaan yaa cadaab ilahi laga doorta oo cadaab loo galaa maya haddana ninka wax laga doonayo sika bixilaleya waa ninke waa nin haniyo waxaysto mid waxoogaa yaryar oo toban kuno ki iyo waxaysta lagama rabo waxba afiir marka cadaab haysgeminine waxoogaaga yarkaa iska bix xoogaaga yarkaa iska bix xaqa xoolaha eega leh allah kuu dhiibay waa ammaano rabbigii ku siiyey subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi xuquuqdaa ka guda xuquuqda ka guda halaa fadhiyo hala israafaadin aakhiradadana isajid maana ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fi kitaab illah xadiidka saxiixa bukhaari muslim kusoo arooray maalinta qiyaamada nebigu wuxuu sheegay sal alay wasalam in xoolaha loo ekaysiin doono oo sidii mas weyn mas weyn baa sawirkiisa loo soo ekaysiin doono xoolihii aad iskaga bix markaasay ku caybsanaya maskii baa caybsanaya maskii markuu arko inuusan ka baxsanayn yuu gacanta u dhiibaya gacanta ruugi marka gacanta markuu dhammaysto buu jirka intiisa kalena ku badarsanaya marka dambe afka intuu afkaga u gelinayo oo qowlalada halkaa daamankaa uu ka qaniinay ayuu wuxuu odhanayaa ana kanzuka ana maaluka kaydkaagii baan ahay xoolahaagii baan ahay mas xoolahaagii soo dalaayo maa ku cunay dalaayo waa waxaad gacantaada ku shaqaysatay markaa la jiro ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allahi ilahay agtiisa itnaa cashara labiyo toban weeye shahran oo bilood fii kitaabi illahi ilahay kitaabkiisa dhexdood yowma maalin laga laga soo bilaabo khalaqa allahu an khalaqa uu abuuray alle assamaawaati samooyinka iyo walarda dhulka minhaa waxaa ka mid a bilahaasi labiyo tobanka arbacatun afar xurumun oo xurma leh dalika kaas ayaa addiinu diinka alqayimu oo to ee toosan ee falaa tadlimuu ha dulminina fiihinna bilaha afartaa dhexdooda anfusakum nafyaalkiina ha dulminina waqaatiluu dal la dagaalama almushrikiina gaalada kaafatan dhammaan xaalay yihiin kamaa sida yuqaatiluunakum iyaguba ay idinla dagaalamayaan kaafatan xaalay idin yihiin waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa cabsada ayuu la jiraa arrintani waxay ahayd dhaqan ay lahaan jireen carabtu ayaa loo gogol xadhaya oo aayadda dambe lagaga hadli doono tani waxay ku saabsan tahay sanadku waa labiyo toban bilood labiyo tobanka bilood afar ka mida waa bilo xurmale bilo xurmale waxaa laga wadaa bilo oo qiimo dheeraada leh oo dagaal aan loo ogolayn oo dembigii la galay dembiyada ka wen yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala si gooniya u qiimeeyo afar ka mida labiyo tobankaa bilood labiyo tobankaa bilood inuu sanadku labiyo yani sanadka labiyo toban bilood inuu yahay kitaabka ilaahay bay ku qoran taho leexul maxfuudka ayaa lagu qoray kitaabka waa leexulmaxfuud maalintii ilaahay samaawaadkiiyo dhulalka abuuray laga soo bilaabo saasay ugu qornayd sanadku inuu labiyo toban bilood yahay labiyo tobankaa biloodna afar ka mida waa afar xurmalow nabigeenu sal alay wasalam sanadkii xajatulwadaac oo xajkii ugu dambeeyey xajkii weynaa ee ummadda uu sagootinayey wuxuu istaagay dadka dhexdooda istaagay markaasuu hadal u jeediyey nabigu sal lay slm hadalladu ujeediyey waxaa ka mid ahaa ina azamana qad istadaara kahay'atii buu nabigu sal lay slm yowma khalaqa asamaawaati waalard zamanka wuu wareegay buu nabigu sal lay wasalam sidiisii uu ahaa iyo qaabkuu ahaa maalintii ilaahay samaawaadka iyo dhulalka abuuray sidii uu ahaabuu ku wareegayaa buu nabig sal ly sl waxba iskama bedelin waxbana iskama dhigin assanatu itnaa cashara shahra sanadku waa labiyo toban bilood minhaa arbacatun xurumun afar xurmale baa ka mid a labiyo tobanka bilood halaatun mutawaaliyaatun saddex way isku xigxigaan waa dulqacda wa dulxija waalmuxaram midina waa goonideeda waa rajabu mudar oo bayna jumaada wa shacbaana saasuu nabi uri sal lay slm marka sidaasaa ilahay wax u dejiyey maalintii ilaahay kownka uu abuuray qorshaha uu adduunka u dejiyey waxa weeyaan sanadku inuu labiyo toban bilood ka koobnaado labiyo tobankaa bilood afar ka midana afar xurmale inay noqdaan afartaa xurmada leh waa afarta inagu aynu u naqaano yani waa sida taal iyo carafo iyo zako saddexda isku xiga waa bisha xajka ka horeysa iyo bisha xajka iyo bisha xajka midda ka dambaysa sanadkuma ka bilowdan inagu zakaan u naqaan saddex waa saddexdaas oo isku xigaan midina gooni bay u taagan tahay oo rajab baa la yidhaahdaayo bisha shacbaan ee ramadaan ka horaysa iyo jimaadul aakhir bay udhaxaysa afartaa bilood baa xurmo gooniya leh oo ilaahay mudnaan gooniya uu siiyey subxana wa tacala saas wey macana ayib marka diinta toosani wataa diinta toosani wataasoo inuu yahay sanadku labiyo toban bilood afar ka midana ay xurmo leeyihiin diinta toosani wataa ee hays dulminina dhexdooda afartaa bilood dhexdooda ama labiyo tobankaa bilood dhexda ha isdulminina afarta bilood dhexda ha isdulminina waxaa laga wadaa ha dulminina waxaa laga wadaa inaad xalaalaysaan wixii ilaahay xaaraameeyey ama xaaraamaysaan wixii ilaahay xalaaleeyey bilaha dhexdood yani dulmi ama idinkuba isku xadgudubtaan taas way macnaha midda la leeyahay falaa tadlimuu fiihina anfusakum waxaa la yidhi markaa kadib gaaladu say u idil yihiin la dagaalama maxaa yeelay iyaguba saay u idil yihiin ba idinla dagaalamaya waxbaa ka rabin waxbaa ka rabin inaadu siyaasadun qaarna mar ula heshiisaan qaarna mar la dagaalantaan ood kuwii kale isku sugtaan mooye kulligood safka maraba maxaa yeelay idinkuba kulligood baa idinla dagaalamaya saas rabbina subxana watacala waxaadna ogaataan kuwa alla ka cabsado in alla la jiro subxana watacala ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allahi ilahay agtiisa itna cashara labiyo toban wey shahran oo bilood fii kitaabi illahi ilahay kitaabkiisa dhexdiisa waa loox maxbuud yowma maalintii laga soo bilaabo khalaqa uu abuuray alla asamaawaati samaawaatki walarda lug maalintaa laga soo bilaabo looxul maxbuudka saasaa ku taala minhaa waxaa ka mid a bilaha labiyo tobanka arbacatun afar xurumun oo xurma leh afarta xurmada leh waxaa xurmada goonida loo siiyey baa laleeyahay carabtu intaan islaamkuba u imaaninba yani afar bilood bay ixtiraami jireen oo dagaalada dhexdooda qabaaisha ay joojin jireen oo la isdhex mari jiray afartan bilood marka bil xajkay ka horeysaa oo xajkii baa loo soo socdaa waa bisha sidataal ama dulqacda bilna xajka acmaashiisii baa la gudanaya waa bisha carafa bilna xajkii baa laga noqday oo waxaa loo sii socdaa guryihii iyo deegaankii baa lagu noqonay waa bisha xajka ka dambaysa oo zako ama muxaram bisha mudda bisha rajab ee dhexda ku jirtana ayadana waa bisha cumrada ay ugu inta bil yani in la nabadgalo dadku ay cumro yimaadaan oo balbeydkii lasoo siyaarto ahdaafta iyo ujeedooyinkaasay ka lahaayeen laakiin khaladaad bay iyagu ka galeen sidaa soo socda minhaa waxaa ka mid a bilaha labiyo tobanka arbacatun afar xurumun oo xurma leh dalika kaa ayaa addiinu diinka alqayimu ee toosan diinta toosani wata diinta toosani in bilaha yani qamariga ee labiyo tobanka bilooda ee qur-aanku sheegay saa in wax loo xisaabsado sanadka loo xisaabiya ayaa toosan saas wey maana laakiin in taariikh kale iyo macnaha taariikhda shamsiga yidhaahdaan qoraxda macnaha wax way ku salaysan hadda manaa bilaha nacaan la isticmaalo kuwa in la isticmaalahay waxbay laga fican khaasatan muslimiin hadii la yahay in kuwa la isticmaalo labiyo tobankaa bilood ee dayaxa ku salaysan ee shareecadu ictibaarisay ee rabbaydi looxul maxfuudkay ku yaaleen maalintii adduunkaba la abuuray sidii bayna weli ku joogaan nabigu yuri sal lay sl in la isticmaala fican oo dhaqanka iyo dawladda iyo maamulka iyo bulshada iyo iyaga in la qato laakiin waxa weeyaan january iyo february hagay ka soo jeedaan ya hagay ka soo jeedaan marka la sii dabagalo yonaan bay kasoo jeedaan bal bal dadka qaarkii waxay leeyihiinba asnaam bay magacyo u yihiin wallahu aclam saasay leeyihin asnaam bay magacyo ayay gaalay kasoo jeedaan laakiin bilahani waa bilahan carabiga oo la isticmaali jiro dowlada isticmaal isticmaali muslimiinta isticmaali jira in marka la suurtogeliyo in la isticmaalo lagu bedesho baa loo baahay dalika diinu lqayimu falaa tadlimuuha dulminina fiihina kuwaa dhexdooda bilaha dhexdooda anfusakum nafyaalkiina ha dulminina waqaatiluu la dagaalama almushrikiina gaalada kaafatan dhammaan xaalayhin kamaa sida yuqaatiluunakum ay idinla dagaalamayaan kaafatan xaalaad idishihin waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa ka cabsada inuu la jiro garab taagayn culimada qaar waxay leeyihin bilaha xurmada leh naftiina ha dulminin oo dagaal ha qaadina oo dagaal yaan la bilaabin qaybtan dambaa nasakdayo waqaatiluu mushrikiina kaafa saas daraaddeed muslimiinta waa loo ogolyahay bilaha xurmada leh inay dagaalamaan oo dagaal bilaabaan maxaa yeelay bilaha xurmada leh yaan la dagaalamin waa la naskhay sidaasay qaarkood odhanayaan waana qowlka uleeyahay uu leeyahay ibnu kaiir waa qowlka ashharka ah qolna waxay leeyihin maya bilaha xurmada leh sidii bay xurmo uleyay dagaal soo socdayoo dee adoo ku jira oo bisha kugu soo gashay mooye laakiin bishii xurmada inaad dagaal bilowda lama ogola waa masale khilaafiyo qolo walba daliilkooda iyo niqaashkeeda inay maana inama annasiiu ziyadatun fi lkufri yudanu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caaman wayuxarimuunahu caama haddii la yidhi sanadku waa labiyo toban bilood afar ay xurmo leedahay khalad ay meeshaa samayn jireen carabtu ayaa meesha la baraarujinaya rabbi wuxuu subxana wa tacala inama annasiiu udhigiddu ziyaadatun waa siyaado fi lkufri kufriga dhexdiisa yani siyaado awey siyaadatun wey oo fi lkufri gaalnimada dhexdeeda ahaatay yudallu waa la luminayaa oo waa la baadiyeen bihi siyaadadaa darteeda alladiina kuwii kafaruu gaaloobay baa lagu luminayaa yuxiluunahu dibdhiggii way xalaalaynayaan caaman sanad bay xalaalaynayaan wa yuxarimuunahu way xaaraamaynayaan caaman sanadna way xaaraamaynayaan aysaa u yeelayan liyuwaaqi'uu inay waafaqaan darteed ciddata maa shay tiradii ciddata maa xarama allah alla kii uu xarimay tiradiisii inay waafaqaan darteed baysaa u yeelayan oo fa yuxilluu markaa ay xalaaleeyaan maa xarama allahu wuxuu ilaahay xaaraameeyey zuyina waa la qurxiyey lahum iyaga suu-u acmaalihim camalyaalkooda xumaantooda loo qurxiyey wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qawmka alkaafiriina ee gaalada aneed waxa weye waxay samayn jireen dad waxay ahaayeen yani sida aada cuntada iyo cabitaanka u xiisaysaan bay dagaalka u xiisan jireen dagaalkay waxay u jeclaayeen iyo inay islaayaan oo ay qabiil qabiil isu laayaan bay wax walba ka jeclaay marka bilaha xurmada leh dhaqan ahaan iyo hidda ahaan waxay u lahaayeen in dagaalka la joojiyo inaan la dagaalamin laakiin waxaa laga yaabaa inay sameeyaan war bishan soo muxaram ma ah bishan hadda soo gashay soo muxaram ma ah ha muxaram dagaal ma dhihin karto muxaram oo dhan inaynu dagaal la-aan ahaano reer hebel iyo inagu kala joogno ma dhici kartee muxaram xukunkii ay lahaan jirtay oo inaan la dagaalamin aan dib u dhigno bisha safar aan ka dhigno bishanna aan ka soo qaadna inay safar tahay oo safartii dagaalku banaanaan jiray inay tahay dagaalkeenna iyo danteenna aan dhammaysano bisha safar markay soo gashana xukunkii muxaram ay lahaan jirtay aan siino saas maana rajab baa soo gashay waxay doonayaan inay dagaalamaan waxay leeyihiin oy ku dhawaaqayaan markay isu yimaadaan ay ku heshiinayaan rajabtan hadda soo gashay aanu hawlaheenna iska wadano aan dhacno layno laakiin xukunkii rajab ay lahayd shacbaan aan siino shacbaan baa rajab ah rajabna shacbaan xukunkeedii bay qaadatay saasaa la iclaaminaya waa la iska dagaalamaya sanadka uu muhiimadoodu waxa weeye afar biloodoo sanadka ka mid a meeshay doontaba ha kaga jirtee afar biloodoo sanadka ka mid a uun aan ka dhigno bilo xurmale haddaan doonno afar isku xigta aan ka dhigno afar kale joogjoogta aan ka dhigno muhiimaddu waxa weeye aan tiradii u waafaqno maxaa la yidhi liyuwaati'uu ciddata maa xarama allah tiradii uun ilaahay xaaraameeyey inay waafaqaan ubay rabaan laakiin xagga yani kala badbedelka iyo isku bedelka inay iyagu yeeshaan bay doonayaan bishay doonaanna xurmo u yeelaan bishay doonaanna ay xurmada ka siibaan oo ka qaadaan kiibaa marka lagu eedeynaya waxaa la yidhi tani waxay ka mid tahay siyaado gaalnimada dhexeeda siyaado gaalnimadii aad gaalada ahaydeen siyaado waxaa ku ah inaad bilihii ilaahay dejiyey aada maamulaysaa war bishan ilaahay baa dejiyey xukunkana ilaahay baa siiyey bil ahaanteedaana loo siiyo xikmadbaa ku jirta waktiga lagu xidhay xukunka ee idinku seed u maamulaysaan seed midaad doontaanna uga bedelaysaan u xalaalaysaan taad doontaanna u xaaraamaysana taad doontaanna u horumarinaysaan taad doontaanna u dambaysiinaysaan ilaahay baaba dejiyey maasaa ku raacdaan saasaa lele maana yani waxay ka dhigan tahay oo kaleto adigoo lagu yidhi maanta shan salaadood tuko shantii salaadoodna mid walba wakti goniya loo yeelay oo yidhi aniga shan salaadood unbaa layga rabaaye cishaha markii aan shaqada soo dhammaystoon tago unbaan shantii wada tukanay tiradii unbaan anigu dhammayn laakiin wakti waktigan lagu xidhxidhay dantayda maaha war waktigan iyo camalkan waxaa laysugu xidhay xikmad baa ku jirta ayagu marka waxay wixiiba intay faragelin ku sameeyeen bay ku tasarufeen tii baa lagala hadlaya rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala inama annasii'u dib u dhigiddu bil xukunkeedii oo dib loo dhigayo ta kale loo dib dhigayo ziyaadatun siyaado weeye fi lkufri gaalnimada dhexdeeda gaalnimada dhexdeeday siyaado ku tahayoo waa xumaan siyaado ah ayb yudallu waa la luminayaa bihi siyaadadaas sababteeda waxaa lagu baadiyeynayaa aladiina kuwii kafaruu gaaloobay kuwa kuwaa lagu sii luminay oo ninbaa u jideynaya wax oday baa imaanaya waxbuu u jideynaya u xarxariiqaya xeer buu u dejinaya waa iskaga raacaya waa lagu sii luminaya yuxilluunahu kii la dibdhigay dibdhigii isaga habay xalaalaynaya caaman sanad bay xalaalaynaya waxay leeyihiin sanadkan bisha muxaram waa xalaal wa yuxarimuunahu way xaaraamaynayaan caaman sanadna way xaaraamaynaya sanadka ku xigna waxay leeyihin muxaramkii sanadka waa xaaraam sanadna waa xalaalaynaya sanadna waa xaaraamaynaya maxay saa u yeelay wakadalika waxaa la mid dulxija wakadalika waxaa la mid macnaha bisha ka horreysa kulli biloolamaysaa ku samaynaya maxay saa u yeelaya liyuwaati'uu inay waafaqaan daraaddeed bay saa u yeelayan ciddata maa xarama allahu alla wuxuu xaaraameeyey tiradiisa alla wuxuu xaaraameeyey oo bilaha ah oo uu xurmada u yeelay tiradoodii inay waafaqaan bay doonayaan oy afar un ka dhigaan laakiin afartii iyagu farageliyaan oy horumarin iyo dibdhig iyo iyagu maamulaan bay doonayaan macnaha oo fa yuxilluu marka ay xalaaleeyaan maa xarama allahu wuxuu ilaahay xaaraameeyey marka ay xalaaleeyaanoo bisha xurmada leh wixii xaaraam ku ahaa dhexdeeda haddii xurmadii bisha laga qaado way xalaalooba way xalaalaysanayaan oo fa yuxillu maa xarama allah zuyina waa la qurxiyey bu rabbi subxana wa tacala lahum iyaga waxaa loo qurxiyey suu-u acmaalihim camalyaalkooda xumaantooda loo qurxiyey xumaantii camalyaalkooda loo qurxiyey macnaha waxa weeyaan xumaantiibaaba loo tusayba inay wanaag arrin khatarteeda lo arrin khatarteeda xumaanta intaad ku dhex jirto haddaad xumaan ahaan u rumaysantah laakiin aad yani ku dhacaysood khaldamayso waad iska runtaa weli laakiin mar hadday xumaantii samaan kuula muuqato oo dhaqan wanaagsan kuu noqoto oo mabda iyo ay kuu noqoto akhlaaq wanaagsan markaasi waa ku dhamaatay khalaas waad xijaabatay marka wallahu alla laa yahdi ma hanuuniya alqawma qowmka alkaafiriina ee gaalada alla ma hanuuniya subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu halka waxaa laga gudagalay dhaqan xumadooda markii laga hadlay ilaahay bilihiisii iyo sanadihiisa tasarufka iyo maamul xumaday ku samaynayaan iyo faragelintoodii markii laga hadlay halka waxaa laga bilaabayaa dagaalkii tabuuk ee aynu nidhi suuradda aada uga hadashay sanadkii sagaalaad ayuu dhacay shaam buu nabigu ku socday salawatu rabbi wasalaamu caleyh ghazwadu tabuuk bay la magac baxday nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu duulay xilli ay kurushahay qorax midhihiina bislaadeen geeduhuna ay hadh yeesheen yani cadowga uu ku socdana aada u tiro badany masaafaduna aad ay u fog tahay maxaa yeele shaam iyo madiina isuma dhowo tabuuk keliya tiyo madiina toddoba boqol iyo siyaado kilomitr isu jira marka waxaweye gaajo iyo sahan yaraan cadowgoo tiro badan xilligoo xilli midhihii soo go-ahayaanoo xilligii la nasan lahaa ah xaalad adag baa lagu baxay waa midda alla subxaana wa tacaala cusra baan u tegi doonaa xaalad culays leh baa bixitaanku hagaagay meesha marka waxa loogu hagaajiyey baaba meesha ku jiro xikmad baa laga lahaayo dad baa lagu kala saaray arrintiibaa marka laga hadlaya dagaalka isaga iyo niman munaafiqiin la yidhahdo meeshaa ku ceboobo ku fadeexiboo soo baxay oo markii hore qarsoonaa ayaa meesha laga gudagelay wuxuu rabbi leeyahy subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow maa lakum maxaa idiin sugnaaday oo idaa goortay qiila lakum laydin yidhaahdo infiruu baxa markii la yidhahdo fii sabiili illahi jidka ilahay ku baxa markii laydin yidhahdo maxaa idiin sugnaaday oo istaaqaltum aad yani waxa weeyaan isu cuslayseen maxaad isu cusliseen oo isu dhajiseen ilal ardi dhulka intika maxaad dhulka isugu dhajiseen oo ugu cuslaateen aradiituma waxaad raalli ku noqoteen bilxayaati dunya nolosha adduunyada raalli ku tihin min alaakhirati badela alaakhirati aakhira bedelkeed famaa hadday taas tahay famaa mataacu lxayaati dunya adduunyada nolosheeda raaxadeedu ma ahaan nolosha adduunya raaxadeedu ma ahaanin fi laakhirati aakhara markii loo fiiriyo ilaa qaliilo wax yar mooye wax kale maaha waa wax yaroon qiimo lahayn saa kale mana waxaa lagu eedeynaya macnaha maalinkaa markuu nabigu baxay sal alay wasalam oo xaaladaas adag uu ku baxay dad badan baa iska hadhay ayadoo weliba ay jirtay nabiga caadadiisa waxay ahaan jirtay markuu duulayo duulaanka meesha loo socdo dadka looga sheegi jiray si sirdoonka cadowga loo jahwareeriyo ayuu nebigu meel kale sheegi jiray sirta si ayna u bixin dagaalkan laakiin maadaama uu dagaal culus ahaa diyaargarowna u baahan yahay meeshuna masaafad fog tahay nebigu waxba kama qarinin saxaabada ugu sheegay halkaasaynu ku soconna hala diyaargarowbu saa ay tahay haddana rag bay naftu sii weyday inay baxaan oo hadhay alla subxaana wa tacaala marka wuxuu leeya war dadkii iimaanka lahaayo maxaa idiin sugnaadoo idinku dhacay oo markii laydin yidhi war ilaahay jidkiisa u soo baxa aada dhulka isugu dhajiseen istaaqaltum ila alardi waxaa laga wadaa inaad dhulka isku nabtood isku dhajiso maxaad u wahasateen ood adduunyada iyo dhalalaalkeeda iyo guryaha iyo magaalada joogitaankooda maxaad isugu nabaysaan maad baxdaan ma adduunyaad ka doorateen aakharo oo adduunyada raalli ku tihin oo aakharo maba rabtaan hadday taa tahay raaxada yartee adduunyo waa hooskeeda waa dalageedii midhaha go-aya waa xaasaskeeda waa caruurteeda waa xoolaheeda mataacadaa iyo alaabtaa yartee adduunyo aakharo markii la garab dhigo wax yar weeyaan burbe subxana wa tacala wax laysku doorsado maa wax laysku bedasho maa markaan soo sheegnay xadiidka nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yacni bad aad farta gelisay ood ka soo saartay maxaa kaa soo raacay maxaad u dhintay baddaas waxba kaama soo raacay adduunya iyo aakhira saasoo kale isu dhigmay bad weyn farta aad gelisay waxba kaa soo raaci maayo qoyaankaa yartee fartaada soo raacay ee adduunyadu u dhigantaa iyo wax dhex yaalloo dhan badweyntii waa hadhay badweyntii waa aakharo marka marka aakharo iyo adduunyo wax isu dhigma ma aha ee aakhara u xisho oo baxa baa laleey maxaad isu dhejinaysaa yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow maa lakum maxaa idiin sugnaaday oo idaa qiila haddii la yidhahda lakum idinka laydinku yidhahdo infiruu baxa fii sabiili illahi jidka ilahay ku baxa markii laydinku yidhaahdo istaaqaltum maxaad isu dhejinaysaan maxaad isu cuslaynaysaanoo yani waxa weeyaan isu nabaysaan maxaad dhulka isugu nabaysaan ood isu cuslaynaysaa ila alardi dhulka intii ka a maxaad isugu cuslaynaysaa raditu maraalli baad ku tihi ma raalli noqoteen bilxayaati noloshii miyaad ku raalli noqoteen addunyaa ee liidatay min alaakhirati aakhara bedelkeeda min alaakhirati ay bedel alaakhirati aakhara bedelkeeda miyaad raalli ku noqoteen oo tanaa waad rabtaan miyaad aakhara ma doonaysaan hadday sidaa arrinku yahay waad khasaarteen maxaa yeelay shay aan qiimo lahayn iyo shay qaaliya ninkii isku doorsaday soo nin khasaari ma waa caqli daro haddaad dahab wadato ama deeman wadato oo aad nin ku yimaado dhagax aan waxba ka jirinoo uu meeshaa kasoo qaaday uu yidhahdo iga siiso ku yidhahda ood ka siisato caqli baa leeda waad og tahay inuu dhagax iyo wax kaad wadatana inuu dheeman yahay dheeman iyo dhagax miyaa la isdhaafsada ma fayoogid ma fayoogid marka laba isu dhigmo ma famaa mataacu lxayaati nolosha raaxadeedu ma ahaanin addunyaa ee liidatay fi laakhirati fii janfi laakhirati aakhara dhinaceeda markii la garab dhigo ma aynan ahaanin ilaa qaliilun wax yar mooye haddaad haysatona way yar tahay hadday kaa maqan tahayna way yar tahay haddaad xataa haysato yani saafi maaha hadday xataa ninka haysato saafi u ahaan lahayd waxbay ahaan lahayd saas macana walbahaarkeeda iyo murugteeda iyo hurda la-aanteeda iyo xisaabinteeda iyo cabsideeda mustaqbal iyo dalow goormay ku dhaafi doontaa iyo cuduradeeda iyo infayudha adduun ninka haysta maku raaxaysanay may ilahay uguma talagelay lagu raaxaysan macna raadinteeduna waa kadeed haynteeduna waa kadeed ka hayana cudurku buu halis u yahay tuug buu halis u yahay hunguri buu halis u yahay ninkii hayayna khatar buu ku jiraayo kuma noola kay ka maqnaydna waaba malabsanahaya waa la dharlaya carwarkaasi bilaabiyo ma ku raaxaysaan war waxani waa wax yar idinka unbaa rafaadsan mooye waxani wax qiimo ku fadhiya maba aha wax yar weeyaan hadday tahay haddaad xataa ku waari lahay waxbay ahan ayadoo rafaadkeedu saa yahay baad haddana maalmo joogaysa waxaad doontaba ahawe waad ka dhaqaaqi ama ayadaa ku sagootinay ama laa sagootin saas man marka maxamed isugu dhibaysaan bal waa sidan saas ilaa tanfiruu haddii aydan bixin yucadibkum wuu idin cadaabi alla subxaana wa tacaala cadaaban cadaab buu idin cadaabi aliiman oo idin xanuujiye xanuun wayastabdil wuu badel qaadani qawman qowm buu idinka badel qaadan oo hayrakum idinka aan ahay wala taduruuhu ma dhibaysaan alle shay-a waxba ku dhibi maysaan wallahu allana calaa kulli shay wax walba dushiisa qadiirun kii awoodow macnaheedu waxa weeye haddaydaan bixin waa laydin cadaabi adduunkaabal cadaabkiis hor imaanba waa kaynu soo marray sooma fatarabbasuu xataa ya'tiya allahu biamrihi adduunkanaaba laydinku ciqaabi haddaad bixi weydaan cadaab aakharana waa dambeeya waa midda kale haddaad hawshaa iyo xilkaas gudan weydaan inta layska kiin dhaafaa kuwa idinka fiican laydinku bedelanaya wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum dadaan idinkoo kale noqonaynin oo hawshan si fiican u xambaarsada naftoodi iyo dhiigoodaba u hura iyo xoolahoodaba buu ilahay keensanay subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون اللومة لائم كوا سؤال سوى سبحانه وتعالى adaa marka yani waxa weeyaan adiga ayaa lagugu sharfayaa ee lagugu maamuusaya lagugu qiimaynayaa warqaado ilaahay maamuuskiisan waa diiday soo maaha ilaahay dad la-aan ma aha waxna kugu fali maayo kuwa kaa fiican buu kugu bedelanaya wayastabdil qawman hayrakum ilahayna dhibi maysaa subxana watacala saas ma dhibi karno waa kii xadiiska nabigeenu sal alay slam kulligiin haddaad ka idinku qalbi adag oo kale qalbigiisa yeelataan ilaahay milkigiisa waxba yeeli maysaa subxana watacala saas kulligeen haddaan xilkan ka wada fadhiisanno oo aynu wada hawlgab noqonno ilaahay waxba yeeli mayno walaa taduruuhu shay-a ilahayna dad waayi maayo subxana wa tacala marka adigu diyaar ma u tahay inaad sharaf iyo maac ku yeelato ilahay diintiisa subxana wa tacala adaa wax ku qabo dan dan kugu jirta adaa dani kugu jirta inaad u shaqayso xoolahaaga ugu shaqayso dhiiggaaga ugu shaqayso waktigaaga ugu shaqayso adaa dani kugu jirta aakhiradaadi iyo adduunyada amaa ilaahay kuma baahna bal taa uu ku talagaltaas wey macana ilaa tanfiruu ilaa tanfiruu haddii ay haddii aydaan bixin yucadibkum wuu idin cadaabi alla subxaana wa tacala cadaaban cadaab buu idin cadaabi cadaabkaasoo aliiman xanuun wey oo xanuujiya wayastabdil wuu bedel qaadani qawman qow buu idinka bedel qaadani hayrakum oon idinka ahayn ayrkiina macnaha walaa taduruuhu dhibi maysaan alla shayan waxba ku dhibi maysaan wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awooda wey ilaa tansuruuhu ilaa tansuruuhu haddaydaan u hiilinin nabiga sal lla alay wasalam faqad nasarahu llahu ilahay baa u hiiliyey id waktibuu alla u hiiliyey akhrajahu ay bixiyeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay haaniya tnayni laba koodii labeeye xaal u yahay laba koodii labeeye isagoo ah markii ay bixiyeen buu ilahay u hiiliyey id wakti buu alla u hiiliyey humaa isagiiyo saaxiibkii filgaari ay godka dhexdiisa ku jireen id wakti buu alla u hiiliyey yaquulu uu leeyahay nabigu sal lay waslam lisaaxibihi saaxiibkii markuu ku lahaa alaa taxzan ha murgin ina allaha maxaa yeelay ina allaha alla ayaa macanaa la jirankeena faanzla allahu ilahay baa markaa wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiis iyo calayhi rasuulka dushiisa kusoo dejiyey wa ayadahu wuu ku xoojiyey bijunuudin ciidamo ayuu ku xoojiyey ciidamadaasoo lam tarawhaa aydan arkaynin wa jacala wuxuu yeelay alla subxaana wa tacaala kelimata aladiina kuwii kelimadooda kafaruu gaaloobay assuflaa midda hoosaynta badan buu ka dhigay wa kelimatullah ilaahay kelimadiisa iyo weedhiisu hiya iyada ayaa alculyaa midda saraynta badan wallahu allana casiizun waa midka haalibka xakiimun oo falsaba nebiga raaca oo u hiiliya leh oo isgarab taaga oo diintan faafiya oo gala jihaad waa diideen sooma haddaad u hiilin weydaan allah u hiiliyey hadda ka hor allihii u hiiliyeyna hadda waa joogaan saas man allah u hiiliyey wuxuu u hiiliyey rabbe rabbi wuxuu u hiiliyey markii ay bixiyeen reerkii uu ka dhashay isaga oo laba kallabeeyo ah ayaa la bixiyey waa hijradii wakaan soo marnay inay qurayshi shir qaadatay odayaashadii isugu yimaadeen guddoonka ka soo baxayna uu noqday nebiga in la dilo salawatu rabbi waslamu caleyh malakuljibriil baa nabiga u yimi sal lay slam waxaa layidhi caawa gogoshaada ha barya baxda li isagiiyo saaxiibkii abubakr sidiiq waa kuwa israacay habeennimo buur dheer god weynoo ku yaallay galeen saddex dibadberi bay halkaa ku jireen si dadka raadinaya iyo kuwa caydsanaya iyo kuwa doonaya ay u wareeraan markay raacdadu soo laabato magaalada ku soo noqdaan si fudud inay jidka u maraan bay rabaan saas daraaddeed si marka hore loo jahwareeriyo ayay godka galeen qurayshina markay ogaatay inuu baxay abaalgud ah waxay ballan qaadeen ruuxii keena ama warkooda keena laba boqoloo neefoo geela inuu leeyahy waa soddonkii milyan ee maraykanka wey laba boqoloo kun oo geel ah buu leeyahay markaasaa nin alla ninkii hungurihayey oo dhan waa la dhaqaaqay geedihii iyo dhirtii iyo buurihii baa lagu dhaqaaqay qolo ka mida kuwii raadinayay baa marka godkii nebigii abubakar ay ku jireen ayaa laissoo dultaagay godkii baa la dul yimid waa la fiirfiiriyey abubakar oo markaa godka nebiga kula jira sal lay slam baa kor u fiiriyey mase lugahoodii buu arkay markaasaa wuxu uhi nebi allow hadday hoos fiirin lahayn wayna arki lahayen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ya abaa bakrin maa dannuka biinayn allahu aaliuhuma abubakarow maxaad u malaynaysaa labo ilaahay saddexeeyo ma in wax la yeeli kara gula labo ilaahay saddex ku ye oo waardiinayo ilaalinayo meeshii bay ka noqdeen nimankii war godkoo godla weligii la galay maayidhad waa iska laabtay saddex beri markay meeshaa ku jireen nabigii abubakar sal lla alay wasalam oo raacdadii iyo wixii raadinayoo dhan ay quusteen oo magaaladii layskaga noqday bay marka jidkoodii qadsadeen saasuu nabigu ku hijrooday sal lay slam waxaana leeya marka haddaad u hiilin weydaan allihii maalinkaa u hiiliyey waa joogaa maalinka ay godka ku jireen isagiiyo saaxiibkii oo saaxiibkii uu ku lahaa hamurgin ilaahay baa inala jira laa taxzan ina allaha macanaa abubakar markuu waxoogaa yaro waswaasay ilaahay baa inala jira abubakar oo ha cabsanin ilaahay baa xasiloonidiisa nabigiisa kusoo dejiyey ciidamo aydan arkayninna waa la soo dejiyo malaa'ig baaba waardiga haysay kelimada ilaahay wuxuu rabbi rabaa wuxuu yeelay kuwii gaalada ahaa kelimadoodu waa kelimada shirkiga kelimadii shirkiga mid hoosayn badan buu alla ka yeelay kelimadiisa oo kelimatu tawxiid ana sideedaba waa midda sarraynta badan saas maana macnaheedu waxa weeye nebi maxamed ilahay baa garab siiyey guushuu siiyey dowlad baa u dhalatay nimankiibuu kusoo rogaal celiyey waa ka adkaaday dhulkiibuu ka qabsaday kelimatulxaq iyo tawxiidkii baa faramaray gaalnimadiina dhulka gashay saasaa macnaha ilahi subxana watacala marka wax u maamulay allihii marka maalinkaa yani waxaweye u hiiliyey marka waxaweye rabbi kollay hiiladiisu way joogtaaye sharafta qaata saas wey macnaha ilaa tansuruuhu haddaydaan u hiilinin nabiga sal alay wasalam faqad nasarahu waxa u hiiliyey allahu alla u hiiliyey nabiga sal alay slam oo libta siiyey id waktiguu u hiliyey akhrajahu nabiga ay bixiyeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobeen markay bixiyeen oo magaalada ka saareen thaniya thnayni labo kii labeeye xaal uu yahay labo koodii labaad xaal uu yahay isagii abubakar iyuu laba ku ahaa macna thaniya thnayni laba koodii labaad xaalo uu yahay id wakti ayuu allah u hiiliyey humaa labadoodu filkaari godka dhexdiisa ay ku jireen id wakti yaquulu uu leeyahay lisaaxibihi saaxiibkii markuu ku lahaa waa saaxiibkiisii godka iyo noloshoo dhan ba abubakr sidiiq radi allahu canhu markuu ku lahaa laa taxzan ha murgin abubakar oo ha cabsanin maxaa yele ina allaha alla ayaa macanaa la jiranka naga waa maciye khaasaw maciye khaas oo nusra iyo hiilo iyo ilaalin aw ilahay baa inala jiro faanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisuu soo dejiyey calayhi nabiga dushiisuu xasilooni ku soo dejiyey waayadahu ilaahay baa xoojiyey cadowgaagiyo ku kor marmaray xoolana la ballan qaaday laguna raacdaysanay yani waxa weeye nooc khoof iyo cabsi iyo argagax bay leedahay laakiin nebi maxamed sal ly slam ma jixin jixin ilaahay baa xasilooni iyo deganaansho iyo geesinimo siiyey waayadahu alla wuxuu ku xoojiyey bijunuudin ciidamo oo lam tarawhaa aydaan arkin aydaan arkayninoo ciidamo malaa'ig wajacala wuxuu yeelay kelimata aladii la waa kii suraaqa ninkii loodhan jiray saxaabigii markii dambe dib ka islaamay nebigii abubakaroo sii socdo jidka sii hayuu ka daba tegey jidkuu ku gaadhay marka markuu intanoo kale u jiro faras buu saarnaaye buu faraskii lugaha goostay lugaha oo dhan baa dhulka galay markaasuu faraskii garaacay oo xag ka garaacay oo xag ka garaacay waa kiciwa yaa allahu markii dambe lugaha kagala baxay meesha wuu garaacay haddana wuxuu damcay inuu weeraro dhaqaaquu maagayba haddana luguu dhulka la galay wuu qori tuurtay oo wuxuu yidhi talow nimanka wax ma yeelaa mise ma yeesha qori tuurkii wuxuu usoo baxay iska daa maya maya laba boqoloo halaad baa u muuqatee qori tuurashadii iyo faashigii wuu diiday faashigii waxba ma yeeshaysid wuu ku dhaqaajiyey mar saddexaadkiibu haddana lugaha goostay markuu ka soo saaray ayaa waxaa ka soo baxay farasku meeshuu lugaha kala soo baxay qiiq iyo bool isku jiroo samada isku shareeray markaasuu ogaaday xaaladu inaysan sahlanayn markaasuu ammaan u yeero yidhi warnimayahu istaaga waa idin nabadgelinayaaye bal adinla hadliya istaaga markaasuu hadal isqaabsadeen meeshiibuu ka soo noqdo yidhi bal wix idinka dabamaanayana anigaa ka hortegiyo celin doona basaa isku ogaan marka yani waxa waxaan ka wadaa waayadahu bijunuudin lam tarawha ciidamo aynaan arkaynin baa meesha ka hawlgalahay hawl ilahay baa meesha ka socota subxana wa tacala wajacala wuxuu yeelay rabbi kelimata aladiina kuwii kelimadooda kafaruu gaaloobay waa mabdacoodii shirkiga ahaaye assuflaa midda hoosaynta badan buu ka dhigay wa kelimatullahi ilahay kelimadiisa tawxiidka weeye hiya iyada ayaa alculyaa midda sarraynta badan mar walba iyadaa sarrayso shirkiga ka sarraysa wallahu allan casiizu waa midka haalibka xakiimun oo farsoon infiruu baxa khifaafan xaalaatihin kuwa fudfudud wa hiqaalan iyo kuwa culculus wajaahiduu jihaada biamwaalikum xoolihiina iyo waanfusikum nafyaalkiina fii sabiili lahi jidka ilahi ku jihaada dalikum kiina ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad taclamuuna kuwa waxoog hadatiin baxa idinkoo fudfudud iyo idinkoo culculus xaalad walba ku baxa laga wada oo dagaalka u baxa maxaa laga wadaa fudfudud iyo culculus waxaa laga wadaa xaaladda aad faraxsan tahay waad fududahay xaaladda aad kahanaysoo dhibsanaysana waad culus tahay labada way soo gelaya dhallinyaraad tahay waad fududahay odaybaad tahay waad culus tahay labaduba waa soo gelaya hanibaad tahood xoolaad leedahay aad ku tagtood ku duusho waad fududahay faqiir baad tahayoo wax ma haysatid waad culus tahay labadu waa soo gelaya waad mashquulsan tahay oo hawshaa kaa kala daadsan beertii wax falay u baahanta reerkii wax u dhaamiyuu u baahanya ganacsigii iyo dukaankii wax iibiyo u baahanya waad mashquulsan tahay waad culusta faraaqaad haysaayo waxba ma haysid waad fududahay intaasoo dhan baa soo gelaya gaadiid baad haysataa waad fududahay gaadiid ma haysatid waad culustahay xaalad walbaa soo gelaysa idinkoo fudud iyo idinkoo culusba baxbur bui subana wataala oo jidka ilahay ku jihaada xoolihiina iyo naftiina jidka ilahay kula jihaada saasaa idin khayr badan haddaad ogtiin maana yani inay khayr badan tahay rasuulku wuxu yuri sal alay wasalam ilaahay wuxuu u kafaalo qaaday ruuxa mujaahidkii jidkiisa ku jihaaday haddii uu dilana oo meeshaa lagu dilana inuu jannada hore ka geeyo hadduu soo noqdana inuu soo celiyo isagoo ajir iyo haniimo wata saas maana waa ixda alxusnayeenkii sooma labada dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun infiruu baxa khifaafan aayadan saxaabigii loola jira abu talxa ayaa xilli dambe buu aayaddan akhriyey waa mar uu da-oobay oo duq yahay markuu aayadda akhriyey buu wiilashiisii wuxuu ku yidhi gaadiid ii raadiya waa duulayahay oo ma wakici kartid maya maya aayaddu waxay leedahay wathiqaalan iyo idinkoo culculusba culays ilaahay nooguma cudur daarina gaadiidka ii diyaariyay markaasa yidhi aabow nabi maxamed baad la dagaalami jirtay garabkiisa ka dagaalami jirtay oo waktigii abubakar baad dagaalami jirtay oo waktigii cumar baad dagaal ku jirtay maanta da-baa tahay annagaa duulayna iska joog markaasuu yidhi warkaa joojiye infiruu khifaafan wathiqaalan buu ilaah yidhi gaadiidka iisoo diyaariye sidii buu ku baxay doon buu fuulay waa xilligii badaha ay muslimiintu ay macnaha waxa weeye badan cad iyo dagaalka ay kaga jireen doon buu fuulay doonta dhexdeedii isagoo ku jiru dhintay doonta dhexdeedii markuu ku dhintay sagaal beri bay doonta maydkiisii saarnaa bay leeyihin oo meel lagu aasla waay way bad uun dhex socdeen sagaal beri kadib ayaa jirkiisii oo wax isbedela ku dhicin ayay beriga u baxeen ay ku aaseen u fiirsa marka wathiqaalan idinkoo culculus wey idinkoo culus iyo idinkoo fududbax infiruu baxa khifaafan xaala aatiyin kuwa fudfudu wathiqaalan iyo kuwa culculus wajahi wajaahidu jihaada biamwaalikum xoolihiina iyo wa anfusikum nafyaalkiina fii sabiilillah jidka ilahi ku jihaada xoolihiina iyo naftiina waa la isku dariya fiiriya xoolaha ayaa mar walba aad arkaysaa waa la hormarinaya nafta xoolaha ka horeeyo qur-aanka hal aayad markii laga reebo kulli intiisa kale nafta iyo xoolaha xoolaha horeeya biamwaalikum baa horeeya muhiimaday leeyihin baynu ka garanayna meesha diinta waan u shaqaynay laakiin hay-aduhu waa inay waxisiiyaan oo halay taageero oo anigu midba ma rogahayo daaciba ma noqonayo haddaan mushahaar la ii qorin warwarkaas xagiidin ya xoolahaaga isticmaal diintiina faafi adiguna ismasruuf xoolahaagana diinta ku isticmaal oo adigu isku dheh dacwadiina ku dheh markaasay barkalada diintu laakiin haddaad tidhahdo un ilaahay aad ay carabta ka timid timaado mushahaar ii qorto anigu waxba dhaqaajin maayo wax ka jira malaxaas jaahiduu jihaada biamwaalikum xoolihiina wa anfusikum fii sabiili illah dalikum kiina ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwo law kaana hadduu ahaan lahaa caradan dheef hadduu ahaan lahaa qariiban oo dhow low kaana hadduu ahaan lahaa shayga loogu yeedhayo ee u soo baxa la leeyahay caradan hadduu dheef ahaan lahaa qariiban ow dhow wa safaran iyo safar qaasidan oo dhexdhexaad ah hadduu ahaan lahaa latabacuuka way ku raaci lahayn walaakin bacudat waxaa se fogaatay calayhim dushooda waxaa ku fogaatay ashuqatu masaafadii dhibka lahayd wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan billahi ilahay bay ku dhaaran doonaan law istadacnaa bay odhan doonaan haddaanu karno laharajnaa waanu bixi lahayn macakum la jirankiin laakin maanaan karin yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafyaalkooday halaagayaan wallahu allana yaclamu wuxuu og yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin halkan munaafiqiintii baa la galayo dagaalkaasi tabuuk ayaa qaswatu tabuuk ayaa si fiican waxa ugu soo baxay nimankii munaafiqiinta ah aayaddu marka way dabagashay suuraddu way dabagashay wa minhum wa minhum wa minhum sidii loo lahaa waa dhexeey yacni tilmaamahooda iyo sifaatkooda waa hebel unbayna dhihin mooye laakiin intay tilmaamo lahaayeen oo dhan bay daba gashay marka waxaa la leeyahay waxa loogu yeedhaya kaalaya u soo baxa la leeyahay dheef dhow hadday tahay waxoogaa haniimo oo dhow hadday ahaan lahay ama safar iyo socdaal aan fogayn oo dhexdhexaada hadduu ahaan lahaa way ku raaci lahayd laakiin masaafada dhib kale ayaa fogaatay meeshuu meel dhow ma aha cadowga loo socdona mid wax laga heli maho waa ciidan ruum ka socdo aada u fara badan xaaladuna waa xaalad adagoo sahaydu yar tahay oo gaadiidku yar yahay oo dhibaata taagan tahay taasaa baajisay mooye hadday isleeyihiin meeshuna dhowaan lahayd xoolana laga soo qaadanayo ciidan badani meesha uusan joogin oo waxoogaa yaroo inta la xaydhiyo xoola laga soo urursanayo hadday ahaan lahayd way ku raaci lahay bililaahi siduu xogta u yafir qalbigoodu ogya waxa ku jira guri doon wey nimanku hunguri meesha laga soo helaya way ku raacay hunguri weliba aan dhib lahayn hunguri aan dhibaato loo marayn hadduu yaallo way ku raacayaan laakiin dhibaato iyo rafaad maya kuma jiraan haddaad magaalada madiina ku noqotaan way idiin dhaaranayaan oo kuwii hadhay oo dagaalka ka hadhay munaafiqiinta ah haddaad laabataanna waxay odhan doonaan oy ku cudurdaaran doonaan haddaan karno waan idin raaci lahay haddaan karno yani mid walba cudurdaar buu keensanay midba waxba ku cudurdaaranay mid wuxuu leeyahay islaantii baa iga foolanaysay mid wuxuu leeyahay beertii baan anigu falaagay iga kala taalay mid xanuun buu sheeganaya mid xoolaa iga lumay oo baadibaaban ku maqnaa buu leeyahay yani waxa weye midba waxbuu ku cudurdaaranay taasay ka dhigeen marka inaysan kari karin haddaan kari karno laakin dhibaatooyin baa jiray waxyaabaha laga maarmi karin baa jiray saasay odhan doonaan bu rabbi subana wataala waficlan nebigu markuu soo noqday ayay sidii la yimaadeen balufis warkoodana horor loo sii hayaa ya waa dhuumasho dhabarku muuqdo sooma warkaagii hore loo sii hayo baad isagii la timid ilahay baa horey u sheegay saasay odhan doonaan baa leeyihi sidiibay la yimaadeen oo la suuq yimaadeen saas macana low kaana haddii uu yahay shaygan loogu yeedhaya hadduu ahaan lahaa caraban dheef hadduu ahaan lahaa qariiban oo dhow haniimo dhow hadduu ahaan lahaa wa safaran iyo socdaal qaasidan oo dhexdhexaad oo isaguna aan fogayn hadduu ahaan lahaa latabacuuka way ku raaci lahaayeen walaakin bacudat waxaa ka fogaatay calayhim dushooda waxaa ku fogaatay ashuqatu masaafadii dhibka lahayd masaafadii rafaadkiiyo dhibka lahayd ayaa ku fogaatay waseyaxlifuuna way dhaaran doonaan billahi ilahay bay ku dhaaran doonaan markaad laabataanood magaalada madiina ugu tagtaan low istaطacnaa haddaan karno lakharajnaa waan bixi lahay macakum la jirankiinay ku dhaaran doonaan yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafyaalkooday halaagayaan beentay ku dhaaranayaan wallahu allana yaclamu wuxuu ogyahay inahum iyagu lakaadibuuna inay been sheegayaan cafa allah cafa allahu alla wuu cafiyey nebigo canka xaggaaga waa iska kaa cafiyey lima maxay baad adinta ugu idantay lahum iyaga maxaad ugu fasaxday xataa yatabayana ilaa uu caddaado laka adiga aladiina kuwa ilaahay ku caddaadoo sadaquu run sheegay oo wataclama aada ogaado alkaadibiina beenaalayaasha ilaa aad ka ogaato laa yastadinuka idan ku weydiisan maayaan inay dagaalka ka hadhaan idan ku weydiisan maayaan aladiina kuwa yuminuuna rumaynaya billahi ilahi walyawmi alaakhiri maalinta aakhira rumaynaya an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim xoolahoodii wa anfusihim nafyaalkooda inay ku jihaadaan wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weeye bilmuttaqiina kuwa ka cabsada midkii ogaansho badan wey inamaa yastadinuka waxa uu idanku weydiisani oo inay hadhaan idankiida idankiisa ku weydiisani un aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynaynin billahi ilahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakharo oo wartaabat ay shakiday quluubum qalbiyadooduna ay shakiyeen oo fahum iyagu fii raybihim shakigooda dhexdiisa ayay yataradaduuna ku noqnoqonaya macnaheedu waxa weye cafa allahu canka nabiga sal ly slam dagaalka markii loo baxayey bay munaafiqiintii u yimaadeen nin walba cudurdaar buu keensaday waxuu ku marmarsoodo nebigu nin cudurdaar keensado marka wuxuu lahaa iska har waa iska fasaxay iska fasaxay isagoo la hubsaninba wuxuu sheeganayo ma jiraa mise ma jiro buu iska fasaxay tii baa marka waxoogaa canad ah nebiga looga soo jeedinaya sal alay slam laakiin waa canaan aada u hufan wey canaan aada u qabow ixtiraamka iyo qadarinta nabiga sal lay slam ilahay uu qadarinaya ka garan waxaa lagu bilaabay ilaahay waa ku cafiyey wax hadda lagu haysta ma ehe wy maana ufiirsa waaba lagu cafiyey oo hadda lagumaba hayste laakiin maxaad ugu idantay ilaa ay kala caddaadaan kuwa runta sheegaya kuwa beenta sheegaya waxaa la rabay in bal horta aan la fasixin oo nin walba wuxuu sheegtay aan lagaloo laga ogolaanine bal loo kaadiyo maxaa yeele rag baa waxayba go-aansadeen hadduu inoo ogolaadana aan hadhno hadduu inoo ogolaan weynana aan hadhno laba gooraba aan iska joogno kuwaasi marka marmarsoodkoodaa soo bixi lahayo beentooda bannaanka usoo bixi lahay ilaa intaa inuu sugaa la rabay oo waxoogaa balu kaadiya la dhaho bal horta diyaargarooba la dhaho bal hortii diyaargaroobo hala diyaargaroobo markaa qaar baa diyaargarooba xataa laga waayi lahaa sooma tiibaa marka nabiga laleeyahy sal alay wasalam ilaahay waa ku cafiyey maxaad ugu idantay ilaa ay kala cadaanaan kuwa runta sheegay beenaalayaashana aad ka ogaato kadib baa waxaa la yidhi dadka sidoodaba ma hadhnaa oo iyo inaan iska joogno noo ogolow kule ma aha dadka ilaahay rumeeyey maalinta aakhira rumeeyey kuwaasi kuma weydiisanayaan inay jihaadka ka hadhaan bal naftooda iyo xoolahoodaba way jihaadayaan laakiin kuwa ma hadhnaa iyo nafasax iyo aan iska joogno iyo cudurdaar baan leenahay kuwa keensanayaaye ee inay hadhaan doonayo waa kuwa munaafiqiinta shaki uu ku jiro ee shakiga dhexdiisa ku noqnoqonaya aakhare iyo ilahayna midna aan rumaysnayn kuwa weeye kuwa inanka ku weydiisanaya wey maana saas weya marka yani waxoogaa waxaa la leeyahay yani bal horta hala imtixaano ah aayad kaleeto ayaa waxay leeyihin culimmada yani qaar ka mida ayaa nasakdayo waxaa la yidhi faida sta'danuuka libacdi shanihim fa'dan liman shi'ta minhum kadib baa nabiga waxaa la yidhi hadday qaarkood ku weydiistaan fasax oo danahooda qaar ka mid a fasax ku weydiistaan ciddaa doonta u idan baa nabiga la yidhi sal ly slam laakiin markaa rag munaafiqiin oo khaasay ahayd in loo kaadiyay ahayd inta ay ka kala caddaanayaan cafa allahu alla wuu cafiyey nebiga canka xaggaaga waa ku cafiye waa iska ka cafiye laguma haystee lima maxay baad adinta ugu idantay lahum ayaga maxaad ugu idantay inay dagaalka ka hadhaan xataa yatabayana ilaa uu caddaado laka adiga ilaa uu ku caddaado alladiina kuwa sadaquu run sheegay oo wataclama aad ka ogaato alkaadibiina kuwa beenalayaasha laa yastadinuka idan ku weydiisan maayaan aladiina kuwa yuminuuna rumaynaya billahi ilahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhara kuwa rumaysani ku weydiisan maayaan an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim xoolahooda inay ku jihaadaan wa anfusihim iyo nafyaalkooda wallahu allana caliimun midkii og wey ogaansho badan bilmuttaqiina kuwa ka cabsan inamaa yastadinuka waxaa idan ku weydiisan oo inay iska hadhaan idankiisa ku weydiisanaya aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaysnayn aan rumaynaynin billahi ilahi kuwa aan rumaysnayn walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo oo wartaabad ay shakiday quluubuhum qalbiyadoodu ay shakiyeen qalbigooda wuxuuba ka shakisan yahayba waxaad wadato inuu xaqi rasuulnimadooda bay ka shakisan yihiin inaad guul gaadhaysayba ka shakisan yihiin oo fahum iyagu yataradaduuna kuwa noqnoqonaya weeye fii raybihim shakigooda dhexdiisa shakiga ay ku dhex jiraan bay ku noqnoqonayaanayna ka dhex baxayn walow araaduu lkhuruuja laa caduu lahu cudda walow araaduu hadday dooni lahaayeen alkhuruuja baxitaan hadday doonayaan laa caduu way diyaarin lahaayeen lahu bixitaankaa cuddatahu waxyaabaha uu u baahan yahay waxyaabaha loogu talagalay qabanqaaday samayn lahayo walaakin kariha allahu allahse wuxuu karahaystay imbicaafahum bixitaankooda ilaahay baa nacay fasabatahum markaasuu hakiyey oo cusleeyey oo reebay wa qiila waxaana lagu yidhi qadar ahaan uqcuduu fadhiista oo hadha maca alqaacidiina kuwa fadhiya la fadhiya l la fadhiista kuwa fadhiya hadhay saasaa lagu yidhi rabbi wuxuu lehy subxana wa tacaala lama kala garan waayo ruuxa beenaalaha iyo ruuxa daacadda inta badan lama kala garan waayo haddii xataa afkoodu isku mid noqdo dhaqankoodaa lagu kala gartaa hadday nimankaasi bixitaan u jeedaan qabanqaabaa laga arki lahaa diyaargarow baa laga muuqan lahaa sooma dagaalka maalin horaa la cilaamiyey war diyaarsada la yidhi waa la baxayaa haddana ilaa maalinka la baxayo la soo gaayo wax diyaargarowa kama muuqdo tabaabusho kama muuqato gaadiid ma diyaarsanayaan kharash iyo dhaqaalo ma diyaarsanayaan wax diyaargarow ah kamama muuqdaba rabbi wuxuu leeya subxaana wa tacaala marka hadday bixitaan ujeed yihiin qabanqaadadiisii bay la imaan lahaayeen oo diyaarsan lahaayeen saas macana laakiin marka horeyna kuma talagelin ba inay ku raacaan inay dagaal aadaanna kumana aysan talagelin loo ogolo aan iska joognaba ay kuleeyihiinna waa un yani inay un ku afgaadhaan bas dan kale ma laakiin go-aankoodu meel buu u yaallaa afkaantii bixitaankana maba ka muuqataba saasaa laleey mana kadib baa waxaa laleeyahay maxay u hadheen mu'miniinta waxaa laga qancinayaa hadhitaankoodu inay maslaxada ku jirto inay idin raacaan baaba dhibaba ilaahay baa reebay oo bixitaankoodu ilaahay karahaystay inay idin raacaan markaasuu rabbi hakiyey oo nimankaa cusleeyey oo qadar ahaan ayuu rabbi wuxuu ku yidhi wa qiila waxaa laga wadaa qiiladani afka lagama odhanin laakiin ilaahay baa qadaray wey maana alla wuxuu qadaray oo qadar ahaan ku yidhi hara kuwa haraya la hara kuwa harayay dadka haritaanka loo ogolay waa caruurta caruurta iyo dumarka iyo odayaasha waaweyna dagaalami karin iyo dadka naafada iyo kuwa indhahala iyo kuwa saaxro oo magaalooyinka jooge kuwa la hara soo ragnimo xumo ma haddii uun adoo keligaayo dumarku waa ka dhex muuqmuuqato wixii rag ahaay oo dhanna ay baxeen ya saas kuwa loo ogolaaday magaalooyin iska jooga la yidhi haddii uun aad ka dhex muuqato adoo xoog badan raggii qayrkaa ana ay waa horo tageen waa ceeb weyn saas macana marka ilaahay baa nacay oo laydinma rabeen wax la nacay laakiin iska hadhaa layidhi kuwa saas macana walow araaduu hadday dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan hadday doonaan la acadduu way diyaarin lahaayeen lahu bixitaanka waxay u diyaarin lahaayeen cuddatahu waxyaabihii loogu talagalay ee macnaha qabanqaabadiisa ahaay lagu bixi lahaa sida maalan hubkii oo kale gaadiidkii waxbay diyaarsan lahay walaakin kariha allahu ilaahay baase nacay inbicaasahu bixitaankoodu alla nacay oo alla mar rabo fatabbatahum markaasuu alla hakiyey oo reebay wuu cusleeyey iyaga yani bixitaankiibaa lagu cusleyey wa qiila waxaana lagu yidhi qadar ahaan sharci ahaan ma wa qiila qadar ahaan waxaa lagu yidhi uqcuduu fadhiista maca alqaacidiina kuwa fadhiya la jirankood law kharajuu maxaa nimanka loogu diidayaa inay ina raacaan waa muxuu ilaahay u karahaystay low kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum dhexdiinna hadday bixi lahaayeen oo idin raaci lahaayeen maa zaaduukum idinmayna siyaadiyeen ilaa khabaalan khalkhal iyo qas mooye wax kale mayna idiin siyaadiyeen wala awdacuu way degdegi lahaayeen khilaalakum dhexdiinnay degdegi lahayen yabquuna xaalo ay raadinayaan alfitnata fitnada xaalo ay raadinayaan ayagoo fitna raadinaya dhexdiinna degdegi lahaayeen wa fiikum dhexdiinnana waxaa ahaaday samaacuuna kuwa dhegaysi badan lahum iyaga wallahu allana caliimun midka cilmi badan wey ogaansho badan biaalimiina aalimiinta midka ogaansho badan wey fiirsada walaalayaal meesha yani ilaahay subxaana wa tacaala baa xaqaa'iqda og maslaxadana garanaya adiga nin magaalada kula joogo masaajidkana kugula tukanaya ood ka filaysay inuu ku raaco garabkaaga ka dagaalamo haddii uu kaa haro soo waxoogaa qalbigaagu dareemi maayo wallahi ninkaasi hadduu ku raaci lahaa hebel ama hebel iyo hebel meesha imaan lahaayeen xoogaa xasiilaa dareemaysa xoogaa maaragtay qalbigaagu waxbuu noqonay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala haritaankiisa inay maslaxa ku jirto ogi haritaankiisa wuxuu rabbi leeyahay hadday idin raaci lahaayeen qas iyo khalkhal unbay siyaadin lahaayeen ila munaafiqiintu ma dagaalamaan dagaal kugu kordhin maayaanoo horta calow kaa celi maayo waa fulayo laakiin haddana khalkhal iyo qas war meeshan gaajada war lama adkaysan karo war ciidamo fara badan baa meeshan jooga meelnagaa u babacdhigi karta ciidankii khalkhal bay begelinayaan talabaadi waxa weeye wala awdacuu khilaalakum dhexdiinay degdegi lahaayeen yabquunakum lfitnata ayagoo fitna idinla raadinay fitna idinla raadinay waa isku kindirayaan way maana ciidankii bay ka dhex shaqaynaya midba mid ka horkeenaya way u kala sheekaynayaan warkii bay u kala qaadayaan fitnay dhexdiinna ka shaqaynayaan khalkhal iyo qas mooyaane wax kalena idiin siyaadin maayaan hadday sheekeeyaanna hadda ciidankiina waxaa ku dhex jira dad aada iyaga u dhagaysto warkooda yeela ayib ciidanku soo inuu isku duubnaado cunsur muhima maaha hadduu nin aftahana oo balaaya ka dhacday sharna wata ciidanka ku dhex jiro inuu wax kasana uu isku dayo dad aan dhislayn oo isaga dhagaystana meesha socdaan maxaa meeshaa ka filan kartaa ya soo inuu war soo daayo ma war buu sii daynayaa warkii kuwii isaga dhagaysan jiray ee dhegta u raaricin jiray baa dhagaysanaya warkii ciidankaa lagu dhex faafinaya ciidankii waaba kawaaba kala jabayba baqdin baaba gashay shab baa marka kale imaan kara nimankan reebitaanka laydinka reebay ilaahay baa garanaya maslaxada ku jirte maslaxa ku jirta in idinka hadhan hadday idin raaci lahaayeenna dhigunba idin geysan lahay saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala law kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum dhexdiinna hadday bixi lahaayeen maa zaaduukum idinmayna siyaadiyeen ilaa khabaalan khalkhal iyo qas mooye wax kale mala idin siyaadin fasaad fasaad unba idin siyaadin lahay wax manaafacaada male waxani munaafiqiinta wala awdacuu way degdegi lahaayeen khilaalakum dhexdiinna ayay degdegi lahaayeen yabquunakum xaala ay idinla raadinayaan alfitnata fitna ayagoo idinla raadinaya isku dir iyo yani ciidanka inay isku dilaan iyo warka u kala gudbiyaan fitnada ayagoo ka shaqaynaya macana wa fiikum dhexdiinnana waxaa ahaaday walxaal fiikum dhexdiinna uu yahay samaacuuna kuwa dhagaysi badan lahum iyaga ciidanka waxaa ku jira dadaan bislayn oo khayrba u haysta inay leeyihiinoo ayagaa u dhegaysa laakiin muminiina wallahu alla caliimun midkii ogaansho badan way biaalimiina aalimiinta ilahay baa og idinku haddaydan ogeyn wallahu aclam wsal allahuma wslam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslm